ciidamada tiyaglogu bayan waa nabad nawaahiga oo meelaha agagaarkeeda ayaan ogyihiin intii hadda dawladda gacanta ku haysa nabad waaye nabad iyo barwaaqo iyo baabna waa heshay oo barwaaqo hadda meesha hadda waxa dhab ah hadda ay sheegayna male ooba yargaayaasha iyo kaasimadii soo galaya baabuurta iyo yaa ka maqan ogi ku kala nabadgelya oo kor wafdiga waxay ahaayeen wafdiga horta markii hore safarkii labaad buu ahay wasiirka gaashaandhiga hogaaminaya waa markii labaad isaga oo markii horena safarkii horena ra-iisul wasaaraha cabdigeli hogaaminayo haddana waxaa hogaaminayay isagaa hogaaminayay marka isagii iyo gudoomiyaha gubernatorha gobolka bakool iyo saraakiil ama soomaali isla socdaan isigaa hogaaminaya wafdiga wasiir gaashaandhiga hogaaminaya markii hore imaanayaan waxaa la yidhi waxaan socotanay ciidama meesha lagu tababaro ciidamadii naga ogolaadeen marka ciidamadii tababarkii waa la furay maanta loo xiraayay marka xiritaankaas daraadeeda u imaadeen waxay noo sheegeen in tababarkii xiran yahay oo la hoolgal doono hoolgal hoolgal lagu ballamay in la hoolgalo nawaahiga degmada ilaa adiga xudur magaalmada xudur ilaa el cali intii dhexdooda ah in lagu hoolgalo saddex boqol iyo siddeetan iyo waxaa kusoo beegay ciidamada markii hore ciidamadan oo hoolgalaha meelaha ka hoolgalo lahay waa yaraayeen ilaa afar boqol amada ay ahaayeen gufiisa ay ku jireen difaac ay ku jireen laakiin hadda ciidamo dheeri ee la helay markaas weerar loo qaado oo jidadkii xirnaay iyo adowgii la isugu fogeeyayo ciidamadan dheeri ee daraadeeda kalakeen in weli baahidii oo ciidamadii weli taagan tahay haddii kun lahaana hadda kun ka badan yaan ka codsanay marka saas daraadeed ciidamo lagama dhargaayo inta cadowga meelahan taagan yahay ciidankaana si afar boqol ah in lix boqol kale lagu sii daraa ka codsan taas waa nagu dhiirageliyeen waxa dalaal waxa dhexe oo meesha laga helayo oo ciidamaha deegaankan degmadan laga helayo hala aruuriye haddana ciidamadii kale hala hadda dugsigooda hala furaa la yiri saasaan yaan ku yaan ku tashi mar hore afar waxay noqdeen sagaalkii saacad ay soo noqdeen oo waa yar waxaa jira dhanka oo jidadka xirin yaan u gudbinay jidadkaasna waxaa ku beegan ciidamadan hadda la tababaray oo wadada in furaan looga taragalay kuwaasa kolley yaa safeynaya kuwaasa furaayo intii kale dhibaato ee kale iyo wixii kale oo dhibay hadda sheega lahayn waxaa nagoo daran wadooyinka xiran wadooyinkaasna waxaa la dhursugaya marka in ciidamadan qubkooda la siiyo oo oo wadadana la furo intiina ilaahay waa nagu guulayay hadda caawa waa u taaganahay in weelgalkii bilaabo marka hore shabaabka xiri shabaab ilaa labaatan iyo shan soddon toban iyo toddobo intaas ayuu jiraan kama dheer uguma soo dhawan taas saameyn weyn saasa kama dhaqalan dadka waa hoo yar waa bereley waa erga xooley ganacsin waa lahayn ganacsigii hoo yar meelaha ba wax laga soo xadxadaaya oo beledweyn iyo dhankan toddobaadkan markaan soo dhaafnay waxay ku gubeen eelaali itiyagow dhexdooda soddon iyo saddex gaari oo macalkaashinkooda ay meeshii ku gubeen nin gaari isku watay oo maskiina oo marka gaari ku shaqaysanaya reer baadiyan waxay ku dileen meel oo ad bugoosar u dhow oo la dhahay isheeg burro burro markas qorshahaas marka saas wahay waxaan soo jeedi lahay dawladda ama nidaamka hadda wadna dawladda haddii dhegaysanaysa intaas gacan inta oo maanta codsanay oo lixda boqol in lagu daro oo ciidamadan hadda saas u fiican oo kolley haddii fiirsanaysa waa fiirsanaysaa oo telefishin haysato marka ciidamadaas in iyada lagu kordhiyaa ka codsan lahayn hadda saasaa dadka nuu sheega lahay